maamulka somalilan ayaa dib u dhis ku sameynaya wadada isku xirta gobolada bariga iyo galbeedka somalilan taasi oo ah wadda muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ah ee magaalooyinka ay wadadan marto wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan cismaan afgaab nuur ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan maalin kasta waxaanu u bilaabmayaa shaqadu kambaniga gacanta ku haya oo hona group la yidhaahdo ayaa waxa uu bilaabayaa koob iyo tobanka ayuu bilaabayaa maalinimo waxaanu haystaa muddo lix saacadood aynu maalintii uu shaqadaa qabto waxa uu joojinayaa shanta galabnimo marka dadkana waxaanu la wadaagnay muddadaasi lixdaas saacadood maalin kasta oo aynay ku jirin maalinta jimco marka waddada la samaynayo waddaa laga barbarsamaya marka hore laakiin halkan kama suurtoobayso inaad waddo ka barbarsamayso kama suurtoobayso saa darteed waxaanu maaratay go-aanka kama dambaystaay uu yahay in lixdaas saacadood wixii ka baxsan ambulance ay aanay jiri doonin horta waxay ka mid tahay wadooyinka dee u baahan in daraasadeeyo oo daraasadaa waddankeena wuxuu baahan yahay in wadooyin fara badan daraasadahooda la dhamaystiro qaar iminka daraasadihii way socdaan qaar meel maaratay final ay marayaan oo gabagabaabay marayaan qaar waxaan u raadinaynaa sidii daraasadihii loo samayn laha marka waxay ka mid tahay taa iyo qaar kale oo gobolka saaxil ka baxaaba in daraasadha daraasadahoodii ayaa ayaa ku jira inaanu ku jira waxyaabaha awlawayaadka ka mid yihiin waa waddo qadiima oo sideedabana dadku ilaa imika way maraan dadka xoolaha iyo dadka iyo waa la mariyaa waddadaasi laakiin waxay u baahan tahay in waana waddo waddadan la mid a marka daraasadeedu ay dhammaystirantae la helana markaasaynu garan karaynaa waktigeeda iyo hawsha nio way gaadiidku waa waxa ugu badanee imanka aynu haynay inta ugu badan shilaalka dhaca waxa ugu badan wey xaqiiqa jirta wey tirakoobyadana la sameeyo shilaalkana inta waxa abuura waa gaadiidka marka hore waxaa loo tiriyaa saddex shay unbaa loo tiriyaa inay inay inay abuuraan inta badan laakiin waxyaabaha iminka muuqda waxaa kamid ah inay qaarkood kasii baxayaan waxaa loo tiriyaa inu inay darawal xuma jirto inay gaadhi xuma jirto iyo inay waddo xuma jirto saddexaasaa marka hore saddexaasa isu tegay baa la idhahaa shilku uu badan yahy marka tallaabooyinna waanu qaadnay guddiya waan u saarnay bal inaanu si fiican horta daraasado wanaagsan lagu sameeyo kadibna daraasadahaasi marka ay dhammaystirmaan in tallaabooyinka ugu habboon ee laga qaadi kara intaa lagu yareyn karo in inaynu qaadno